ayuub cutubka afaraad markaasaa alifaas kii reer teemaan u jawaaba oo wuxuu ku yidhi mid hadduu isku dayo inuu kula hadlo ma ka xumaanaysaa laakiinse bal yaa hadal iska celin kara bal eeg adigu kuwa badan wax baad bartay oo gacmihii itaalka darnaana waad xoogaysay ereyadaadu way tiiriyeen kii sii dhacayay oo jilbihii tabarta yaraana waad adkaysay laakiinse haatan dhibaatadu aday kuu timid oo waad taag yaraynaysaa wayna ku soo gaadhay oo waad dhibaataysan tahay war kalsoonidaadu soo ma ay aha cabsida aad ilaahaaga ka cabsato rajadaaduse sow ma aha daacadnimada jidadkaaga waan ku baryayaaye bal wax xusuuso bal yaa weligiis haligmay isagoo aan xaq qabin amase xaggee baa mid quman lagu halaagay sidaan anigu arkay weligoodba kuwii xumaan tacbadaa oo balaayo beertaa isla waxaasay goostaan iyagu waxay ku baaba'aan ilaah neeftiisa oo waxay ku dhammaadaan afuufidda caradiisa libaaxa ciddiisii iyo aarka caraysan codkiisii iyo libaaxyada yaryar miciyahoodiiba waa jajabaan libaaxa duqa ahu ugaarla'aanta buu u bakhtiyaa oo goosha dhasheediina way kala firdhaan haddaba war baa qarsoodi la iigu keenay oo dhegtayduna faqiisay qabsatay habeenkii markay riyooyinku fikiro kiciyaan oo ay dadku hurdo weyn ku fogaadaan ayaa cabsi iyo gariiru igu dhacay oo lafahayga oo dhammuna way wada ruxruxmadeen markaasaa ruux wejigayga soo hor maray oo timihii jidhkayguna waa soo wada istaageen oo isagii wuu joogsaday laakiinse muuqashadiisii waan kala saari waayey muuqaal baa indhahayga hortooda joogay intii muddo ah aamusnaan baa jirtay dabadeedna waxaan maqlay cod leh war nin dhiman karaa miyuu ilaah kaa sii caadilsanaan karaa mase nin baa ka sii daahirsanaan kara kii isaga abuuray bal eeg isagu addoommadiisa iskuma halleeyo oo malaa'igihiisana nacasnimu ku eedeeyaa intee ka sii badan buu eedeeyaa kuwa guryaha dhoobada ah deggan oo aasaaskoodii boorka ku jiro oo sida balambaalis u burbura subaxdii iyo fiidkii inta ka dhex leh ayay baaba'aan weligoodba way haligmaan iyadoo aan ciduna ka fekerayn xarkaha teendhooyinkoodii sow lama siibo way dhintaan iyagoo aan xigmad lahayn